waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan baggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa xaggiina kowda iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah labaatan ay tahay bisha may sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahar cabdi axmed qodobada inta badan aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doono suugaanta haatan iyo tii horeeto farqiga u dhexeeya iyo sidoo kale dardaarankii waalidka iyo caruurtooda
heesihii hore ee ama hees ha ahaato ama dhaanta ha ahaato ama welwilo ha ahaatee waxaad mooddaa wax yar cilmaysnaa way haynoo laga yar fiirsaday iminka waxaan maqalnaa heesahan iminka waxaan leenahay dhaqankii meel buu kaga dhaco waa dhoweyd baan hees yaroo aad loogu urursan yahaan yar dhegaystay oo dheendheen yartu dheendheen buu lahaa waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalimihii heese ee barnaamijkan aan ugu talagalnay balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida aqalka sanadka maraykanka ayaa khamiistii shalayta aheyd ansixiyey gargaar cusub oo gaaraya afartan milyan oo dollar oo maraykanku uu siinayo ukrein dagaalka ay kula jirto ciidamada ruushka ee kusoo duulay halkaasi awgeed aqalka wakiilada ayaa lacagtaasi cod aqlabiyadle ku ansixiyey toddobaadkii lasoo dhaafay madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa la filayaa in uu lacagtaasi saxiixo si deg deg ah madaxweynaha ukrein valadimir selesky ayaa ku tilmaamay gargaarada maraykanka uu siiyey ee ukrein ay tahay sida hoggaanka maraykanku ay gacan uga geysanayaan ayuu yiri difaaca xorriyadda caalamka dhinaca kale xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony bilikan ayaa sheegay in maamulka biden uu boqol milyan oo dollar oo kaleeto oo gargaara uu siinayo ukrein sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga maraykanka john kirby gargaarka militari ayaa wuxuu isugu jiraa siddeed iyo toban qoryaha iyagu darndooriga u dhacayay sidoo kaleeto siddeed iyo toban gaadiidka la saaro ah iyo saddex raadaar oo ah kuwa ka hortaga difaaca madaafiicda wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay khamiistii shalay aheyd in boqolaal kale oo ciidamada ruushka ka tirsan ay soo dhoobeen warshadda birta ee ku taala magaalada maraval halkaasi oo in muddo abah ay ku hareereysnaayeen oo dagaalada ay ka wadeen doon kuwa tartanka ah oo iyadu wadata calanka hong kong ayaa khamiistii lagu weeraray xeebta dalka yeman ee ay dagaaladu aafeeyeen iyada oo sidoo kaleetana shaqaalihii saarnaa la sheegay in la bartilmaameedsaday kuwaasi oo mintidiinta ay ku rideen rasaas culus ka hor inta aysan gudaha u gelin waxaa la sheegay sidoo kale bamgacmeedyo in lagu weeraray doontaasi doontaasi ayaa lagu weeraray meel ka baxsan xeebta hodiya weerarkana waxa uu bilowday markii saddex qof oo ay wateen maleeshiyada waa markii saddex doon oo ay wateen maleeshiyadaasi ku labisnaa dharka shacabka ay ceersadeen kadibna ay u suurowday in ay si weyn ugu dhowaadaan oo ay markaasi ku tuuraan gantaallo duhur wanaagsan dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa idaacaddeena galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da iyo barnaamijka dhallinyarada maanta markana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka waxaan kusoo qaadanaynaa toddobaadkana heesihii hore iyo kuwa haatan ee cusub iyo sidoo kaleeto dardaarankii waalidka ay siin jireen ilmahooda marka ay ka tegayaan waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan qaybo badan oo sugaanta ka mida waxaana kusoo diyaariyey magaalada borame haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad walba maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkan barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaynu ku soo qaadan doonaa ciyaarihii iyo hees dhaqameedkii hore ee soomaalida iyo sidoo kale sidii waalidku ula dardaarmi jiray ubadkiisa marka uu ka safrayo ama uu ka sahan tegayo reerkiisa waxaana barnaamijkeenna inoogu martiya toddobaadkan caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mid a cuqaasha dhaqanyaqaanka ah ee ku nool gobolka awdal gaar ahaan magaaladan boorama ugu horreyn caaqil ibraahim maxamed riiraash waxaan wax ka weydiinay balsooyaalkii hore ee dhaqanka iyo hees dhaqameedkii hore ee soomaalida wuxuuna tusaale marka hore u soo qaadanayaa heesahan casriga ah ee wakhtiyadan la qaado isagoo barbar dhigi doona hees dhaqameedkii hore ee soomaalida
heesihii hore ee ama hees ha ahaato ama dhaanta ha ahaato ama welwila ha ahaatee waxaad moodaa wax yar cilmaysnaa way ahaynoo laga yar fiirsaday iminka waxaan maqalaa heesahan iminka waxaan leenahay dhaqankii meel buu kaga dhaco waa dhoweyd baan hees yaroo aad loogu urursan yahaan yar dhegaystayoo dheendheen yartu dheendheen buu lahaa ninku ina tuma yarku dheendheen bayana lahayd dhiinka waxaan u niqinay looda cascas baa dhiinka la odhan jiray wax maaha yacnu caqli qofna dee in yacnu xoolaha lagu yar mataalaana way yar khariban tahay heesihii hore oo dhan ama hirwo ha ahaato ama heesihii dee heesi jiray laga sii dan jiray idaacadaha dee way cilmiyaysnaayeen markaa waxa weeye kolkaan waa la gudi jiraa la odhan jiro reeraha kalea la tegi jirayoo dee dhallinyartaa isbooqan jirto isku ciyaaraha waa la gudaabaa la odhan jiray
waa la boqoolaya ciyaar baa loo boqoolaya oo loo tamashla tegaya loo tamashla tegaya dalxiis ahaan iyo ciyaartii baa reerahaasaa laga soo tumanaya waa la guday baa la odhan jiray halkan iminka gudniinka fircooniga ah laga yidhaaho reerka reeraha waa la gudayaa baa la odhan jiray markaa wuxuu odhan jiray ninku sidii nalkaadaari nuur badaney nimcogay horta nabaad ma sheegteeney baa lagu bilaabi jire sidii nalka adaari nuur badaney nimcogay horta nabaad ma sheegteeney wacyi markaas iyaduna sidii nalka adaari nuur badanow waar nuurow horta reer kuwaa nabadey bay odhan jirtay kolka intaa la isdhaafsadaa la odhan jirayo inuu yar wuu yar raagsanayaa wuxuu odhan jiray naanugu hadalkaaga garan maaye habboonay ma hooyada bilanbaa ku tidhi ninahee lahaw tuuminey buu haddana odhan jiray hadday yar raagto haddana wuu ammaan buu haddana yar saar jiro iyada jawaabteedii wayga maqan tahay ma og tahay markaa inta badan dumarku way aamusi jireenoo hadalkaa ceeb la ahaa ma og tahay kolka reerka lagu dhex jiray kolka dibadda loo baxa maahayna haddana wuxuu leeyahay na sidii jananaara soo daagay sidii jananaara soo daagay joogdheer kolba jeeni soo qaadeey buu odhan jiray kolkaasaa dee la dareeri jirayoo kolkaasaa dee la tuman jirayoo sacabku sidaasuu haayoo halkaasaa dee laga bilaabi jiray taasi waxay ahayd hirwadii berigii hore ahayd hirwadii berigii hore ahayd taasi hirwadii berigii hore ahayd kolka haddana markuu dee jiibta oo raggu isku mida maahayna dee kolkay nin yar dhaafdhaafaya markuu arkuu odhan jiray ragga qaara lama siro qaara looma sacabtuma waa jiibtii gabadh yahay wala sawasaweeya hooy buu odhan jiray ragga qaara lama siro qaara looma sacabtume wala sawasaweeya waa halkan iminka dadka heesaaga a nin baaba qaadi jiroo odhan jiray intuu taa soo dheegtay sayn caddaan abwaan iyo suugaan yaqaanadu sawtay yidhaaheen ragga qaara lama siro qaara looma sacabtuma ay ka soo dheegteen bay ahayd wuxuu odhan jiray dee dee waagii makanibaa waraqyada ka soo dhacay naa waagii makanibaa waraqyada ka soo dhacay allow yaa warmaha guro oo wax yar naga hor joogsada dee asii tuman ee dee marka lagu ku luuqaynay muxuu odhan jiray marka naa waagii makanibaa waagii makanibaa waraqyada ka soo dhacay allow yaa warmaha gura oo hoobey wax yar naga hor joogsada oy buu odhan jiray yuu odhan jiray ma ogtahay marka taasa oo dee halkaasoo kolley howluhu sidan ninka waxaa la mooday inay ka yar qurux badnaayeen markaynu dib ugu noqonno ciyaaraha dhaqanka ee sooyaalka soomaalida oo ah hirwada mooyaane iyo jiibtaas dhaantada oo kale maxay iyagana loo odhan jiray iyo ciyaaraha kale ee ciyaara dhaqameedka kale dhaantada kale waxaa la odhan jiray mid dhexdan socon jirtay waxaa la odhan jiray tu fadhiga iyada taa lagu ciyaari jiro waxaa la odhan jiray ninkii yar gabadhaa isyar halxidhaanlayn jiro wuxuu odhan jiray haddaad cadarey culumta taqaan cirkiyo dhulka kee culays badaney wuu odhan jiray kolkaasay leedahay haddaad cabdiyow ciyaarta taqaan irkoondii in baa culays badan bay odhan jirtay iyana ugu jawaabaysaa yaa wuxuu isagaa odhan jiray haddaad cari cadarey culumta taqaan haddaad cadarey culumta taqaan cirkiyo dhulka kee culays badaney buu odhan jiray iyana waxay odhan jirtay haddaad cabdiyow ciyaarta taqaan cirkoondiin baa culays badaney bay odhan jirtay
dhinaca heellada ciyaaraha heellada ee sooyaalka soomaalida oo ahaa maxaad ka xasuusan kartaa horta heelladu dee waa nuucyo badan bay ahaydoo mid waxaa la odhan jiray xoog weyn baa la odhan jirayoo mid waxaa la odhan jiray dhaantadaasoo mid hirwaa la odhan jirayoo dee saasaa laysku dhex mari jiro hirwaan u haloosi hirwaan u haloosiyeynaaye allow hiibadeheeda noo bixiyey baa la odhan jiray kolka la bilaabayo sidaasay ahaydoo mid hir waahid midna xoog weyn baa la odhan jirayoo balka balka balka baa la odhan jirayoo kolkaasaa way xoog badnaydoo dee kolkaasaa hablaha halkaasaa lagu horgoyn jiray intuu soo rabaaso ayaa la soo goyn jiray kolka annagu ciyaarihii hore kolkaan kolka la tago gabadha oo dee wilwilaha la goyn jiray waxaa la odhan jiray kolkuu ninkuu wilwilaha goynaya wuxuu odhan jiray hoyna tan ha leeahay oo haddana inakaan ha leeyahay buu odhan jirayoo markuu ku luuqaynaya muxuu odhan jiray warhooyinataan ha leeyahay haddana inakaan ha leeyahay buu odhan jiray warinat umushoy ku gaajootiyo warhooy usha dhinaaca kawogowey buu odhan jiray haddana gabadhaan ha leeyahay namidii hurda weyni waa hoogtee aroorta horaa la toosaayo aqalkaa la haag hagaajaayo kolkaasaad haybad leedahay buu odhan jiray hadduu duubiga aboorkaa cuno hadduu dabasaarka daadkaa galo hadduu adhi tiraa la'aankaa tago hadduu awr dabaar la'aankaa dhaco nahoyniku waa bahaa maahine gabadhaybuu ku eeryi doonaayo buu odhan jiray saasaayo gabadhaa lala dardaarmayaa inanka isaga waxa la yidhi uninata yaa umushay ku gaajootiyo warhooy ushainata ka ogow bay hayd ma og tahay saasaa la odhan jiray oo kolkaa dee ammaantaana wakaa ninkaana wax loo sheegayo wakaa wax laysku sheegayo soo ma arkaysa waxaa kale oo dee jirta kolka laysku yimaadee isku yimaaday odhan jireen waxa la odhan jiray ma arbacaad dhalatay macaya mahaa tiqaaney yaa kuu sheegay shanka runayna ka yaga waa la ammaanayaa dee xagga iyada horta heesihii intaasaan ka hayaa intaa sidoo kale caaqil ibraahim maxamed riiraash wuxuu tusaale naga siinayaa sidii waalidku u fariimayn jiray ubadkiisa sooyaalkii dhaqanka ee soomaalida wakhtiyadaa hore ee soomaalidu ay ahayd reer guuraaga oday baa damca inuu reerkiisii ka socoteeyo oo dhaqankuunbay ku jirtaaye inamadiisiibu wuxuu yidhi waa reerka rara wanka caynkaasana kolkaa reerku dego qala buu yidhi wanka caynkaasa dee wanbaa kolkii reerkaba laga dareeray xoolihii reerkii la raray buu wan jabay wankiiba ka xoog badan oo ka shilis baa jabay inanka weyna dee amar buu siiyo wuxuu yidhi war ninkaa yarow adigu dee ninkaasaa reerka intaan ka maqanahay ka mas-uulahi oo kaa weyne wuxuu ku yidhaa yeel buu yidhi dee raggii kolkuu wankii jabay wuxuu yidhi war saddex geedioo dambaan guuraynaaye wankan awrkuun ku sidi mayne kan jabay un aan qallo oo kii aabba sheegaya aan ka dhigno kaa adhiga la socdana aan dayno waa mashaqa ilayne inagoo neef jaban u sidane ma wiilkii yaraabaa odhanaya mise kii weynaabaa odhanaya kii yaraabaa odhanaya kii weynaa amarka la siiyo ku odhanayaa wuxuu yidhi war aabba wankaa wankii qalina yidhi adna waa kii amarka ku siiyey anugu dee tilmaan baan ku siinayaa lixda saddexdaa cishee reerku sii guurayo wankaa sidan mayno uune walaalow kaa anqaluu yidhi jabay waa kaa isagaaba ka cad badane waa naga tag buu ina sakhyo dee kii fayoobaabuu qalay odaygii baa kiyoo afar cisho dee wan jaban awrka lagu sito yuu reerkii tegey aabbo maxaaddee maxaad sidan u yeesheen buu yidhi maad cishama horta wanku jabuu yidhi oo dee cishadii geedigii kolkii reerkun laga buxu jabuu yidhi dee wuxuu yidhi aabbo ninka weynow dee malaha amarkay adigu amarkaygii baad fulisoo dee waad hagaagsan tahay laakiinse u taladii ba'day oo laba tallaaba dhexdoodba talakaagama dhalatay buui eeg waa hadal sarbeeba oo inaa inaka yar inaka yar iyaa kaa hayeyna wuu ka xishoonayaa inuu u xiniyo siibuu diidan yahay waxna wuu sheegayaa war taladii ba'dayow sow laba tala dhexdoodba talakaagama dhalatuu xigmad weyn baa ku jirta halkaa marka xigmad weyn baa ku xigmad weyn baa ku jirta raggii wa kaa kala ilaalinaya markii hore wa kaa yidhi ismaqla haddii dee talada la kala dambayn waayana dee waxba ma jiraan garanaysaa dee wuxuu yidhi war sidaa yeeloo sidaa yeeloo sidaa yeeloo dee ninkani yarina dee waa kaaideen ragga ninba aragtidiisu meelunbay tahay dee saddex maalmood awr wan lagu sida isagii wuu sii kala dhacaya kolkuu dee sidaa u galgalanayo oo ilan haddii la dego oo meel la yaallo waa la kabi lahaayo ma garanaysaa dhinacna wuxuu isleeyahay aabbuhu ubadkiisii inuu kala ogaadu doonaya tijaabinaya tijaabinaya halkaa kitaabaa ku jirta moogta dee wuxuu yidhi aabbo naylkani goormuu jabay buu yidhi oo dee maalintii aan guurnay u horraysuu jabuu yidhi dee wuxuu yidhi dee maad kan u qashaan oo adigu dee sidaasay u dhacdo dee kii adaabba sheegtay yuu dee walaalkeenii iga weynaad amarka siisay kiibuu ka dhiguu yidhi dee kiibuu yeedha wuxu yidhi aabbo dee amarkaygii waad fulisoo sidaa sax baad ku tahay oo waa sidaan anugu idhi sawse taladii ba'day oo laba tallaaba dhexdoodba talakaagama dhalatuu yidhi yaa waxa jirta dee wax macnaha wixii aad tidhaahda wax soo hormaroo waa halkaa soomaaliduna ka maahmaada haddaad faraska kooraha saarto male kaa soo roga iyaa jira laga yidhaaho taasina taas ay haydoo raggii hore dee sidaasuu ragga u yar kala basarin jiray oo sidaasoo xaaladdu ahayd waxaa dhaqanka soomaalida ka mid ahaa hadallada sarbeebta iyo halxidhaalaha taasi oo sooyaalkii hore ee soomaalida u ahayd waxyaaba ay isku imtixaamaan iskuna fahmaan mar kale ayuu caaqilku sarbeebaha iyo halxidhaalayaashaasi sharaxaad inaga siinayaa
waagii hore hablaha la kala doonayey ninbaa wuxuu samaynayaa reerka inata doonaya nin afdhagaxaa la raacin jiray ka laga doonayana nin afdhagaxaa loo sii la sii diyaarin jiray markaa afdhagaxa waxaa loola jeedaa waa nin af adag nin af adagoo waa la ishalxidhaalayn jiray oo yacnu iminka dhaqankan iminka isi iyo ku siiyeydan iyuu ugu fudud yahay waagii hore adayg buu ahaa wuxuu yidhi rebelow haa gabadhaadii gabadhaadii isii buu yidhi yaad u doonaysaa buu yidhi ina hebel buu yidhi geelana waagii hore sayntaa loodhan jiray war ninku sayn maleeyahaa la odhan jiray geela waa geel kolka la tilmaamayo afka idinku dee sidaa uma idin fahminoo adiga haashine laftaadu inana sidaa u maqal baa laga yaaba sayn xoolaad unbaan moodayageel waa geel maleeya ninku sayn maleeya marka laleeyahay wuu iska garanayaa kanina ee wuxuu yidhi haddaanu iska xirin intaan bay leegtuhuu yidhi kanuu dhibayaa hadduu dee iska xirana waa timo markaagayaan buu yidhi yaa waa wuu dhibayaa dee ninkii kol isagii uma jawaabana wuxuu yidhi ilaahay dhabarka kaa jabi ma wanjelu buu wadi buu yidhi ku kalaa inan doonay oo wuxuu yidhi
dhaqankii hore soomaalida dhaqankii hore ee soomaalida haladaygiioo adadeygii ahaa midna wuxuu yidhi waryaa hebelow haa orod badanaa la yidhaahaye waa laba goor noqonayaa inanta hore u bixi buu yidhi ka kale loo tegeyna shan hadallaa la odhan jiray in shan hadallo la yidhaha soo ma garanaysid buu yidhi haa buu yidhi shan habeen baanan u haysanayaa buu yidhi hadday dani kuugu jirto iska joog shan habeen baanan habeenba hadal baan haystaa buu yidhi dee waad taqaanaa buu yidhi shan hadallo ahay anu waan ku garanayaa buu inaad orod badana tahay hadday dani kuugu jirto orodkii badnaa maanta waad dhimi oo dee waad ka joogi buu yidhi shantaa habeen dee ummaddii dhex joogtay ee dad baa la socdo halkana rag baa sii fadhiya kaana rag baa la socdee iyaa dhexdhexaadin jiray oo kolka intaa la isgaadhsiiye haddana danta loo bayri jiray mid kalena wuxuu yidhi inaanu yar dhaliilsanaa buu yidhi hebelow anigaa socda yarad shana yaradkuna kolkaa hablaha waagaa dee shantu ceeb bay hayd waa inatu yar dhaliilaya wuxuu yarad shana iyo guur shina iyo hadal shibaan la socdaa buuri anna waxaan kugu hayaa buuri yarad shiya oo weli laba arag oo ninkiina tadhaliilaya iyo guur shin iyo sheeko gacal baan kugu hayaa buuri waa dee waa kaafiye kala dheeroo soo ma arkaysa Aha.
yaa raggu sidaasuu horta ahaa raggu sidaasuu ahaa saasaana isku fahmi jirin sidaasaanay isku fahmi jireen ama dee ha ha ku gala ninkaa sidaa laleeyahay ama ha ka noqdee saasaa laysku fahmi jiray oo sarbeeb aan waxna laysku dha- waxna la dhaafayn waxna laysku dhimayn bay ahayd dadkii hore runtana laysku sheegayo wax lala kala gabanaya aanay jirin aanay jirin bay ahayd ma garan Een, laakiin iminka waxaan arkaa kolka heesaha dalabaadka iyo waxaa laga sheekaynayo waa aroos iyo ilmo dhasha iyo waxa dee kolley dalabaadka loo samaynaya meher ama aqal aroosa ama qof dhashay iyo waa waxaa hadii loo saaro een, degi waayen bal nasiib daraantay daruurtuba halkaan mare kuma soo da-ay soo soo daroori weyday dadkiina au aroos yahay waa yar nasiib daroo dadka iminka waxbaa isaga yar jira dadka yacno na dhegaysanaya ee idaacaduhu waxa ugu ridaan dadka wixii farxad gelinaya arooska iyo een, ma garanaysaa ilmaha dhashay iyo farxadda ha ugu ridaan saasaan anu kusoo yaan ku gebagabaynayaa intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal martina uu inoogu ahaa caaqil ibraahim maxamed riiraash mawduuca toddobaadkeennan aan ku soo qaadanay barnaamijkeennan oo ahaa sooyaalkii dhaqanka ee ciyaaraha iyo hees dhaqameedkii hore ee soomaalida waxaa idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal aniga oo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantadeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay haashim sheekh cumar good aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka asaga ayaa nala socodsiinaya markana kusoo dhowaada xubinta isboortiska iyo nuur xasan nuur buqaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku horeyna ciyaaraha premier league ingiriiska saddex kulan ayaa dhacay xalay chelsea iyo leicester city waxa ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah waxaa goolka la hormartay kooxda kubadda cagta ee leicester waxaana u dhaliyay ciyaaryahan james madison laakiin waxaa ka daba tagtay chelsea waxaana u barbareeyey ciyaaryahan marcos alonso balni waxaa iyana ay barbardhac hal iyo hala la gashay aston villa dhinaca goolasha haddii aan fiirino ashley barnes ayaa u keenay banley kooxda aston villa oo wax barbareysana waxaa goolka baraajada u dhaliyay ciyaaryahan buendia laakiin ciyaarta isha lagu hayay ee la wada sugayay waxay ahayd tii dhex martay everton iyo crystal palace xiisaha ciyaartan ayaa ahayd everton oo doonaysay in aysan u laaban heerka labaad waxaana taasi ay kaga xirnayd inay badiso laakiin laba gool ayaa lagaga naxsaday oo crystal palace ayaa laba gool la hormartay waxaana goolashaasi crystal palace u keenay ciyaartooyda kale ah matete iyo iyu hase yeeshee qeybtii labaad ee ciyaarta ayay everton ka daba tagtay crystal palace everton waxa ay ku ciyaarayeen garoonkooda ken ayaa u dhaliyay daqiiqadii afar iyo kontonaad goolka koowaad goolkaas oo rajadii kooxda soo celiyay laakiin barbaraha waxaa keenay waa goolkii barbardhaca ciyaaryahan richardson oo daqiiqadii shan iyo toddobaatanaad shabaqa kooxda crystal palace ku hubsaday shabaqa kooxda crystal palace ku hubsaday laakiin goolkii guusha ee caqibada lahaa ee kiciyey dhammaan taageerayaasha weliba qaarkoodna ay garoonka soo galeen waxaa keenay ciyaaryahan calvert lowin sidaasi ayayna everton ku badisay kagana fakatay inay u laabato ciyaaraha heerka labaad ama zeribida ingiriiska kulanka ugu dambeeya ee ay la ciyaari doonto arsenal haddii ay badiso ama laga badiyo mar walba waxa ay ka nabad doon tahay inaysan u laaban doonin heerka labaad haddii aan fiirin dhinaca kala horeynta qeybaha hoose kooxaha norwich watford iyo ladies united ayaa uga hooseeya weliba norwich waa ay xaqiijisay in eh, iyo weliba eh, watford waa ay xaqiijiyeen inaysan kasoo bixi doonin een, ah, maaragtay qeybaha ugu hooseeya oo ay u laaban doonaan heerka labaad laakiin mid ka mid ah leaders iyo banley ayaa xaqiijin doonta inay aado heerka labaad hadiiba aysan labadoodaba aadin waxaana labaduba ay leeyihiin min shan iyo soddon dhibcood la arki doone natiijooyinka kasoo baxa laakiin dhinaca ugu sareysa ee kala horeynta waxaa isku dhegan liverpool iyo manchester city hal dhibic ayaa udhexeysa liverpool waxay leedahay sideetan iyo sagaal dhibcood booska labaad ayay ku jirtaa manchester city waxay leedahay sagaashan dhibic waxaana horyaalka la isla aadi doonaa maalinta ugu dambeysa oo axadda ah oo labada kooxba ay ciyaari doonaan liverpool waxay la dheli doontaa axadda kooxda wolfs halka manchester city ay la dheeli doonto aston villa haddii manchester city laga badiyo ama barbardhac ay keento oo liverpool ay badiso sidaa waxaa horyaalka ku qaadi doonta liverpool manchester city waxaa ka xigta inay iyadoona qaado horyaalka guul oo ay ka badiso aston villa liverpoolna waxaa markaasi ay u baahan tahay sida aan sheegnay in laga badiyo ama barbardhac ay gasho manchester city iyadoona ay ka badiso kooxda kubadda cagta ee crystal palace horyaalka talyaaniga ayaa isna la isla gaari doonaa maalinta ugu dambeysa axadda ayaa lasoo gunaanidi doonaa inter milan iyo ac milan ayaa isku dhegan milan laba dhibcood ayay kaga hogaamineysaa inter waxaana ay la ballansan tahay sasuwolo axadda haddii uu rabiraale ka noqdo halka inter ay la dheeli doonto samdoria inter rajadeedu waxay ku xiran tahay in ay badiso oo ay sugto natiijada milan taas oo ah yani in milan laga badiyo iyadoona ay badiso laakiin milan ayaa horyaalka ku qaado guul ama barbardhac la arki doonee cidda qaadi doonta ingiriiska iyo talyaaniga axadda natiijooyinka kasoo baxana dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa haddii uu rabi raalli ka noqdo xubinta ciyaaraha intaa hayno joogto
nuur xasan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha markana kusoo dhowaada mid ka mid a heesihii aan idinkugu talagalnay codkaasi lafoole waxa uu gabagaba u yahay guud ahaan idaacaddeenii barnaamijka dhallinyarada maanta waa sahar cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o a do idinla intan mar kale hawada ku kulmi doono sidaasi iyo nabadgelyo